wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabelle ayaan isbedel weyn ka soo bediy habka nidaama qaadowka leysanka shatiyada wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabelle maxamed yuusuf colow ayaana ku warbiyey shaqada wasaaradda oo shatiyada iyo biyaasa walibana uuse wasiirka uuse sheegay in isa online ee qofku uuse ka dalbado koro leysanka waana wasaaradda adeega cusub ee lakaqaadaw shatiyadiiya kordhiidii wasaaradda ganacsiga ee dowladda hirshabeelle waxay ka mid tahay wasaaradaha runtii u xilsaaran dhanka kobaca dhaqaalaha ee dowladda hirshabeelle falilahi alxamdu wasaaradda marbaheer ayay soo gaartay oo runtii ma jiro qof inta dhashay ee horey ka ordaaya runtii wasaaradda hadda waxay leedahay xafiisyo runtii aada u qalabaysan sidoo kalena wasaaraddu waxa ay system online ah ay gelisay liisinada ama shatiyada wasaaradda ay bixinaysay iyadoo markii hore ay dhici jireen dublicate iyo waxyaabo soona noqdo iyo kuwo in si feeg ah shahaadooyin loo samaysto shirkadaha qaar ay u samaystaan balse hadda waxaan keennay in qaab online ah uu soo dalban karo qofka shatiga hirshabelle les registration system oo maxaa la dhahaa online ah qofka isagoo gurigiisa ama xafiiskiisa shaqada jooga ayuu galayaa qaybtaas wuxuuna kasoo dalbanayaa shatiga uu rabo runtiina u saxiixaya ama isagoo u tiimbaraysan shahaadadiisa qaab online haddana kula baxaya isagoo jooga xafiiskiisa wasaaradda wasiirka wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha agaasinka iyo qeybaha kale ee shaqaalaha oo ay u dhamaystiran yihiin falilahi alxamdu wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabelle maxamed yuusuf yana sidoo kale ku hadli wada shaqaynta bulshadii wasaaradda ganacsiga ganacsatada dowladda hirshabeelle iyagu aad bay u mahadsan yihiinoo wada shaqayn buuxda ayaa naga dhexaysa haddii aa lahaayeen ganacsatada gobolka hiiraan sidoo kale runtii ganacsiga gobolka shabeellaha dhexe iyadana iyo wasaaradda waxaa ka dhexeeya wada shaqayn weyn ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe iyagana waa lafdhabarta ganacsiga maadaama xaruntii ganacsiga xaruntii dowladda hirshabelle ay tahayba magaalada jowar runtii iyaguna ganacsatada aad bay nagula shaqeeyaan marka hadda ujeedada iyo markaas ka warbixinta liisanada registrationkooda ayaa waxa ay tahay in systemkaas hadda lagu soo kordhiyey wasaaradda aysan dhici doonin in liisino ama shatiyo gooniya oo been abuura ay samaystaan dadka qaar barnaamijkaasna runtii waa uu soo xirmay waxaana systemka gacanta ku haya agaasiga guud ee wasaaradda ganacsiga qaabka uu shaqeeyo iyo guud ahaanna waxaan usoo bandhigi doonaa insha allah ganacsatada waan usoo bandhigi doonaa waxaana jira bandhig aan u samayn doonno guud ahaan ganacsatada aan ugu wixi doonno xarunta howlalkeeda kala duwan runtii waxaan leeyahay ganacsatada dowladda hirshabelle iyo ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan wasaaradda ganacsiga si loo horumariyo ganacsiga guud gaar ahaan ganacsatada yarka ayana in la horumariyo gacantana la qabto ayaan ugu baaqayaa sidoo kalena wada shaqayn buuxda ay la yeeshaan wasaaradda ganacsiga maadaama kobcinta ganacsiga wasaaradda ganacsiga ay qaybta ugu muhiimsan ay ugu jirto dowladda hirshabelle